macno wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka cawayska washington caawana waxaan barnaamijkeennan cawayska noogu hayaa nin sida uu sariirtiisa u jiifay hal mar uu la waayey salaamaad oo maxaa la tegey ka bismilaysta ah waa sheeko la yaab leh oo shalay uun ka dhacday dalkan maraykanka waxaan kaloo idiin hayaa madaxweyne mugabe oo sanad guurada dhalashadiisa ugu dabaaldegaya keeg amaba doolasho miisaankiisu yahay siddeetan iyo sagaal kilogaram waa maxay sababta anaa mar dhow idiin sheegi doonaa waxaan sidoo kale idiin hayaa yegeeyaay baryada ilaahiyo kama nooga ducaadee yegeeyaay baryada ilaahiyo kama nooga ducaadee dalka noogu soo noqo
waa fanaanka maxamed xuseen lafoole oo hadda ku sugan magaalada muqdisho waraysi kooban oo xiise leh ayaan idinka hayaa caawa waa caawa iyo cawayska washington aan ku bilaabe nin deggan waddankan maraykanka ayaa siduu sariirtiisa u jiifay oo uu hurdo ugu jiray mar qura la waaye dhulka kula go' baan maqli jiree kadib markii uu dhulku la go'ay oo uu laqay dhulkii waa sheeko naxdin leh oo ilaa iyo hadda hadal hayso warbaahinta dalkan maraykanka dhacdadan oo shalay uun ka dhacday gobolka florida ee dalkan maraykanka waxaa inoo sharaxaya haaruun macruuf oo stuudiyaha la fadhiya haaruun waa masiibo weeye horta waxay ka dhacday meel u dhow tuulo yaroo u dhow magaalada la yidhaahdo tampa oo ku taalla gobolka florida marka waxay ahayd habeenkii khamiistii qoys dad ehel isku ah ayaa isku yimid way casheeyeen cashada kabacdi way caweysimeen way sheekaysteen iyagoo sheekaysanaya ayaa kabacdi waxay kala aadeen qolalkoodii ninkii reerka iyo shan qofood dad waaweyn ah iyo ilmo yaroo laba jir ayaa guriga ku jiray koob iyo tobankii habeennimo markay ahayd ayuunbaa hal mar waxay maqleen shanqadh aada u weyn way soo carareen qolkii waxay arkeen ninkii guriga lahaa waxay arkeen sariirtii iyo isagii oo maqanba oo dhulka uu la go'ay ninkii oo cabaadaya oo dhawaaqaya oo dhahaya halayga soo gaaro war halay caawiyo ayaa ugu dambeysay marka iyagoo codkiisa uu sii dhammaanayo waxay isku dayeen marka nin walaalkiiaa la hadlayay warbaahinta wuxuu yiri waxaan isku dayay inaan caawiyo oon gacantayda u tuuro laakiin gurigani wuxuu ka kor dhisnaa meeshan duntay marka markii uu isagu dhulku la go'ay ee ninkii uu dhulku jiitay alaabooyin kalena way ku kordumeen marka way u suurtogeli weyda inuu badbaadiyo way isdabagaleen ninkii saasuu godkii ku galay ilaa hadda waxaa loo malaynayaa raqdiisa iyo ruuxiisa midna lama maqlin qalab baa la geliyay meeshii si loo dhegeysto inuu nool yahay iyo in kale ilaa hadda lama hayo waxaa loo badinayaa inuu dhintay laakiin waxyaabo kalena uu jiitay dhulku markii uu degay waa sheeko la yaable haarun waxaad ka warrantaa waxaa laga yaabaa dhegaystayaal fara badan iyo anigaba waxaan isweydiinaynaa gurigan wuu wada dhisnaa waa la wada deganaa ninkan keligiis iyo sariirtiisa maxaa gooyey salaamaad mikulaafa dhulka kula goobaan maqli jiray maxaa dhulka la gooyay keligiis waxa keligiis horta ma aha oo isaga iyo sariirtii iyo intii uu fadhiyo dhan bay la go'day waa inta isaga ku aadanay ha joodarigii uu ku hurday wuu la go'ay t telefishinkii uu fiirsanayey wuu la go-ay dhulkii isna wuu la maqan yahay xadhkihii unbaa loo jeedaa oo godkii kasii laalaada oo dhulku la go-ay laakiin guriga dhan hadda markay tegeen booliiska iyo kuwa dabdamiska iyo waxay yidhaahdeen guriga dhammaantiis wuu jilicsan yahay aad iyo aad buu jilicsan yahay marka dadkii oo dhan way way ka daadgureyeen daraskii bay xataa ka daadgureeyeen waxay ka baqayaan gurigan gebigiisaba inuu marka dambe wada dumo oo dhulku uu liqo oo la waayo isagana ku darsamo oo la waayo marka isaga maahane yaa kaloo reerka ka mid a ama ma jiraa khasaare kaleo halkaasi ka dhacay in isagii iyo sariirtiisa alaabtiisa laisla waayo maaha markii jugta uu dhacday ee ninkii dhulku liqay dadkii kale way ka carareen waa laga daadgureeyey ilaahay wuu badbaadiyey nin walaalkiis ahaa oo isku dayay inuu badbaadiyo aniga laftigeyga wuxuu yidhi halis baan geli lahaa haddii aan ku sii adkaysan lahaa inaan walaalkii godka ka dabagalo oon soo badbaadiyo inaan labadayaduba isla wada dhimanno ayaan ka baqday buu yihi marka wuxuu is yiri maaragtay walaalkaa waa dhintay aduu isbadbaadi marka deriskii o dhan hadda way ka daadgurayeen nin ka mid a dadkan saynis yahanada ee yaqaana cilmiga saadaasha dhulka cilmiga dhulka wuxuu yidhi afartan sano oo deegaankaas ka sameynayey baaritaan laba qof laba jeero hore unbay dhacday buu yidhi sidaan oo kale oo dad uu dhulku liqay marka ma wax hadda arrintani u gaaraba florida oo kale mise waa wax hore loo maqlay annaga soomaali ahaan waxaan maqli jirnay dhulka kula go-on baan maqli jirnay laakiin hadda iyadiyo toosaan u aragnay soomaaliya laftigeeda meelo way ka jiri jirtay tan intaan usoo laaban meelaha dhulka jilicda san leh ee bustaanka ah ama dixda ah ama meelaha biyaha fadhigooda ku badan yahay had iyo jeer marmar ayaa dhulku is- u- ayuu go-aa laakiin qof dhan ma liqi karin iyo sariirtiisii iyo Me- wixii oo dhan meelaha qaarkood xoolaha xoolaha wuu wuu liqaa oo maaragtay dadka reer baadiyaha ayaa aad u yaqaana xoolaha wuu liqaa dhulkaa la go-a maxaan ku idhahdaa tan markaan usoo laabana marka dadku waxay leeyihiin maxaa ugu wacan in gurigan dhisan ilan guriga waa aragtay marka la dhisayo dhulkaa hoos loo qodaa waa la baadhaa waa la tijaabiyaa shubbaa la geliyaa shub baa la geliyaa maxaa gurigan dhulka la gooyey marka waxay leeyihiin laba arrimood midood baa ugu wacan waa midda koowaade horta waxay go-aamiyeen arrintan inaysan ahayn wax bili aadan sameeyey oy tahay wax dabiiciya oo si dabiiciya u dhacay waxay dhaheen marka kow waxa suurtagala caradu inay dhammaatay oo wadanka waad aragtay kiimikooyin iyo ayaa meelaha qaarkood dhulka lagu aasaa marka kiimikooyinka waxaa laga ya- qaarkood carada way daxal bay geliyaan carada caradu way dhammaataa caradu markay dhammaato waxay noqonaysaa xorshash qashinka oo kale marka wuu go-ayaa dhulkii isma celin karto isma celin karto En, taasi waa mid midda labaad waxay leeyihin waxaa suurtagala in meelo u dhow guriga dhismayaal hadda ka hor uu ka socday biyo lagu shubay qoyaan inuu muddo hore soo gaadhay dhulkan marka dhulka uu qoyay sidaas darteed uu jilicsanaaday marka gurigii iyo hareerihiisii oo dhan baa hadda ayaa maaragtay aada u jilicsan waxaa layidhi godku god aada u weyn weeye boqol tallaabo ayaa afkiisu uu leegyahay inta furantay in inta furantay hoos marka la fiiriyo waxaa la yidhi ilaa conton food conton food hoos wuu gaaraya afkiisuna ilaa boqol food wuu gaaraya waa cag boqol cagood oo saas laysku daba dhigay afkiisa Ho- gudahana ilaa conton cagood waa la yaab marka ilaa iyo hadda een, ninkii meel ma lagu sheegaa ilaa hadda ninkii meel laguma sheego booliiska iyo dadka een, caafimaadku waxay aaminsan yihiin inuu hadda ninkaasi dhintay uusan noolayn ma godka ayuu ku jiraa oo weli ku aasan yahay oo oo guriga iyo waxyaabihii kale ee dumay ayaa korka ka saaran mise godkan la dumay laftigiisa ayaa meel kale kusii daloola oo bulaacado kale ayuu raaciyey qofkii iyo wixii uu la dumay midna lama oga marka taas weli lama xaqiijin marka waad aragtay wadankanna haddii qof dhinto dadka u gurmanaya iyaga laftigooda aad bay isku ilaaliyaan oo muddo ayay ku qaadataa in qofkii loo gurmado sida soomaaliya oo kale oo toban qof hal meer isku tuurayaan ha waxaa laga fikerayaa si qofkii loo soo badbaadiyo in ayagiina ay badbaadaan inay iyaguna badbaadaan meeshiina si taxadar leh lagu maaragtay lagu waajaho saasay rabaan waa la yaab madaxweynaha dalka zimbabwe robert mugabe ayaa maanta u dabaaldegaya sanad guurada markii uu dhashay mugabe waxa uu maanta galay sanadkiisii sagaal iyo siddeetanaad waxaana xafladiisa oo ka dhacaysa deegaanka layidhaahda bindura oo ah goob laga qodo dheemanta lagu maamuusayaa keeg miisaankiisu yahay siddeetan iyo sagaal kilogaram oo lagu macneeyey in halkii kiilooba uu ka tarjumayo hal sano oo da'diisa ka mid a marka da'diisa iyo miisaanka keegga waa isku nambar keegguna waa siddeetan iyo sagaal kilogaram da'diisana maanta robert mugabe waa siddeetan iyo sagaal sano madaxweyne mugabe waxaa xafladda dhalashadiisa ku baxaysa lacag dhan lix boqol oo kun oo dollarka maraykanka ah laakiin su-aal baa ka taagan lacagtaasi xaggee bay ka timid waa tahay waan idiin soo wadaa halkay lacagtaasi ka imanayso xafladda ayaa waxaa soo agaasimay dhallinyaro loogu yeero dhaqdhaqaaqa koob iyo labaatanka februari kuwaas oo looba sameeyeyba in ay sanad kasta soo agaasimaan xafladda dhalashada madaxweyne mugabe wow. dadka degan magaalada ay ka dhacayso xafladda ayaa jimcihii shalay waxaa lagu amray in ay hal saac oo fasaxa ka qaataan shaqooyinkooda oo ay nadiifiyaan waddooyinka magaalada dhallinyaradiina waxaa lagu amray inay soo ururiyaan lacag dhan lix boqol oo kun oo dollar waa lacagtan hadda idiin sheegay ee ku baxaysa xafladda dhalashada ama sanad gurada dhalashada madaxweyne robert mugabe shariikada dheemanka ka qoda deegaanka ay ka dhacaysa xafladana waxay iyaduna bixisay keega miisaankiisu yahay sagaal iyo siddeetanka kilogaram ee uu madaxweyne mugabe maanta jarayo nin baa laga hayaa waa waxaan ku raacay toddobaadka dambe ayaan idiin sheegi doonaa waxa aan ka wada kelmaddaasi haddii aad malayn kartaanna ra'yigiina waa soo dhoweynayaa fariimihiina ku soo dira somali at v o a news dot com barnaamijka caweyska washington waa hagaag welina waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a qaybtan u dambaysana waxaan dhegaystayaal idinku hayaa fanaanka maxamed xuseen lafoole oo hadda ku sugan magaalada muqdisho waxa uu lafoole ka warrami doonaa waxa uga baxay magaalada muqdisho heesta agoon ee uu ku luuqeeyo iyo sida ay weli heestaasi xusuustiisa uga go'i laadahay iyo qaybo kale waxay ahayd maalin maalmo habeen habeenada kamid a ayaa waxaan daawanaya t v-gan loo yaqaano universal t v markaasaa waxaa laga sheekeynaya agoonta xamar dhex joogta iyo mataqaana ciyaalkan xamar ku dhibaataysan waxay gala dareen runtii marka waxay igu dhalatay heeskaas inaan sameeyo marka anaa isku dayey waxaan dhaafi kari waayey waxaan ahay agoon kadib waxaan tegay hargeysa waxaan isbaranay xasan daahir xasanaan u sheegay barnaamijka waxaan ku yidhi xasan oo hawshaasaa jirtan iyo waxaasaan dareenkaasa iga dhex guuxaya laakiin ma soo saari karo marka waxaan rabaan yidhi bal inaad heeskan dhamaystirto maasha allah sidaan rabin wuu dhamaystiray runtii waxaan rabin wuu taabtay laxanka anigaa samey waxaana igu caawiyay in la yidhahda cali aansa oo isaguna hargeysa jooga
arka iigu onkada aqalka magalo arxaaniya daryeel midna kama usho arka iigu onkada aqalka magalo arxaaniya daryeel midna kama usho diga awdan ban kaagoyaya diga awdan ban kaagoyaya arlibaabaanololaya rasasna xanuugano dhee xanuugano dadis eedayo isugarsada dadis eedayo isugarsada
waa garta munaasabadaha dadka soomaalida isugu yimaadaan heesahaasoo kale ma ka qaadaa En, runtii waxaad moodaa soomaalida waxyaabaha qaarkood inaanay danayn hadda en, runtii heeskaas inay dhegeystaan waa laga yaabaa laakiin markaa masaxtaboo kale weli qof i weydiisa maan arag iyadoon la weydiin anaa jecle inaan qaado mar walba marka waa sax way dhici kartaa haddii dadka qaarkood markaas inay dareen gaara ku dhaliso ama ay xataa soo xusuustaan haddii ay hilmaamsanaayeen oo kale waa wax suurtagala waa tahay lafoole een waxaad ka daawatay telefishinadaad ka daawatay dareen ahaan way kusoo jiiteen laakiin hadda waabad dhex tagtay waad dhex joogtaa muqdishoad dhex joogtaa agoontii baad si toosa u aragtay bandhigfaneed lacag loogu ururinayana een waad qabatay bal dareenkaaga waxa ay kusoo kordhisay aragtidooda tooska ah waa runtaa caasha markii ugu horeysay waxay waxaan ka daawaday telefishinka markii aan xamar imid horta waxaa jirta dhalinyaro iyaguna intay isxilqaameen ubadkii intii badnaa xarumo u sameeya xarun u sameeya oo- oo mataqaanaa ku xanaaneeya runtiina u baahan in xataa iyada garab lagu sheego lagu caawiya maalintii ugu horeysay aan imid markii ugu horeysa waxaan soo booqday xarunta agoonta arrinkooda wuu wacnaa markii dambena waxaan dib waxaan haddana ku noqday kuwa darbiyada weli jiifa waan soo arkay runtii nolol aada u dhib badan ay ku leeyihiin wax hoy ahna ma haystaan ku ma haystaan raashinna ma haystaan cod suuqanna ma jirto runtii waa qaar yaryar iyo qaar waaweyn oo mataqaanaa isku dhex nool dee mataqaanaa een, kuwa yaryarna ay isku dhibaataysan yihiin siiba weliba wixii ay helaana laga xoogayo runtii waa dareen aada u xanuun badan oo kolley aan jeclaan lahaa cod walba soomaaliya inay wax inay ka damqadaan waxna ay ka qabtaan arrinkaas kolley Een, yaryarkaas annaga maha cod kale uma maqno walaal een bandhigfaneed waabad ka samaysay magaalada muqdisho maalintii khamiista habeenkii jimcuhu soo gelayay marka bal waxaad ka warantaa bandhigfaneedkaas fanka loogu ururinayay een caruurtaasi agoonta ah ma markaad meesha tagto kugu dhashay mise markii aad tegaysa boqorshahay kugu jirtay runtii een, booqashada intaana iman uu iigu jirtay markaan halkan imidna ee, runtii waxaa barnaamijka igala qayb qaatay ma ahayn midaan keligay wada dhammaan fanaaniinta een, inagoo wada si wada jir ah ayaan uga wada hadalay waa tahay haddaan markuu soo noqdo heesahaaga kale baryahan dambe waxa aad isaga soo dubadhacaa heesaha aad qaado sidaasoo ay tahayna inta badan waxay u badan yihiin magacyo dumar waxaana igu maqaalo ah in ma hubo laakiin adaa xaqiijin doona in lagaa hayo kelmad ah hadday ii suuro gelayso magacyada gabdhaha soomaaliyeed oo dhan inaan ku heesa baan jecelahay ma dhacdo taas waan jeclaa runtii sababtoo ah n mataqaanaay gabdheheenu de awood kalaba mahayne waxa ahayna waa inaan waa- waa inaan ku caawinayo in aan xaggooda marina waa tahay hadda waxaad maraysaa deeqa iyo ruun iyo imise hadda maraysaa Eh, dabcan deeqa horta magac way tahay markii la eego oo gabdhaha soomaaliyeed magac waa lo- waa loo bixiyaa magac ahaan laakiin ujeedkaygu mu ahayn deeqadii magac ahayd wuxuu ahaa deeqa qof i deeqay ma garatay waa erey buu ahaa erey buu ahaa haddana waa magac marka way jirtaa in magacyo badan habaa ku jiraan heesahayda marka deeqadu waa qof ma deeqa waa nin walba kii deeqday un marka Ah.
marka ilaahi hadda maxaa kaaga qorshaysan Een, magacyada dumarka ee aad rabto inaad ku haysto macnaha ma midaad maamuus gaara uga dhigaysaa dumarka soomaaliyeed mise waa kuwa Waxaa jirta.
ujeedo kale leh waxaa jirta horta em, aan kuu sheega waxaa jirta horta em, ii sheeg em, nin walba soomaaliyeed gabar buu kolley ku xiran yahay ama ha qabo ama hala socdo oo haddana iyo inuu guursan doono si walbana wuu iigu imanayaa magacu mar walbaba horta haddaan anigu aan aan da- aan mataqaanaa eh, da- gaar ugu heesi lahaa waxaa kasii badan tan kale dadka kale iga imanaya sababto ah nin markuu em, uu rabo gabar uu jecel yahay inuu uu mataqaana wax u sameeyo ee uu ila yimaado ga- dee afhayeenkiisii baana isagaan uhadlaya laakiin gabadhu waa gabadhiisii marka Magaceed baad magacu saas buu igu leedahay.
soo galaa.
Ha.
Ah, magacu saas buu igu soo galaayo Ee, wuxuu leeyahy gabar noocaasaan jeclahay walaalo ama aan- ama xaaskaygiiyo abaal noocaasaan uhayaa marka heeskaasaan wadaa ii qaad ama hees noocaasi hala ii sameeyo oo kale saasna wuu igu soo galaa isaguna sidoo kale marka siyaabo badan buu ku yimaadaa magacu maalinta magac caasho lawada uu ku imaado caashadaas unbaa la qaybsan doonaa la yeelanaya aniga
aad il il in lay amaano ma jecli laakiin maalintaan caasho maqlo anun baa iskale eh, aad iyo aad waxaan aada uga Horta, helay hadduu sheegay een, ammaantu een, ammaantu horta qofku waa miduu isagu leeyahay ammaantan ammaanta waxay jirta mid qofka lagu nanabo oo aan jirin iyo mid uu leeyahay oo dhaba marka waad ammaananta caasho mar walbaba aad baa umahadsanta lafool waxaan aada uga helay n abwaanka saaxiibka ah xasan daahir ismaaciil weersame n waraysigaan la yeeshay qeybaan aada uga hela baa jirta uu leeyahay n hees uu saan u malaynayo uu qaado karoone eh, fanaanka Ah.
karoone uu leeyahay Ah.
gabar baan beri arkay magaalada maraysay marka aad bay u qurux badnayd markaasaan ku iri yiri warberigaad yareyd Mhm.
hooyada dhool miyay kuu bixisay Sax.
markaas waxay igu tiri maya haddaad maqasho hees la yidhaahda dhool adaa iskale yaanay gabar kale kaa sheegan hadda marka haddii hees caasho ku soo gasho anaa Waa caasho a- weyn.
anaa sheegan doona waa la qabsanaya ku qabsi ku qadimaysi intaas Mhm.
intaas waa iska kaftankii la foole kolley waxaa la yidhahdaa fuley fuleyxantiima mooge heesta sida weyn kuugu soo noqnoqoto ee dadku aad aad kaaga dalbadaan ama dadku aad isleedahay dhegeystayaashaada ama taageerayaashaada si weyn bay u dhegeystaan ee caawaad noo soo qaban lahayd Mhm.
waa tee inta badan dhalinyarada horta heeso badan bay wada dalbadaan oo ay yidhaahdaan hees hebel noo soo qabo haddii aada heysaan waxaan aada u jeclaan lahaa inaad noo soo saartaan heeska la yidhaahdo nabaday macaane nacaw udgoon nabaday maxaani naxaw udgoone naqa iyo barwaaqada nimco lagu qaboobay nuurkii indhaha iyo nalka halista muujaay nafsi ii bakeenaay niyaddana urooni naftaydaa ku jecelo raja aan musqaamay uguna wilaysi yegeeyaay baryada ilaahiyo kama nooga ducaade yegeeyaay baryada ilaahiyo kama nooga ducaade dalka noogu soo noqo waaw wa waadna dhaqaajisay waadna dhaqaajisay Een, la foole magaalada muqdishona waad joogtaa heestaasi muddo dheer adigoo muqdisho ka maqan oo soomaaliya ka maqan oo muddo dheer aan arag baad qaaday haddana een, magaaladii xudunta u ahayd soomaaliya caasimadii dalka baad dhex joogtaa heestaasi Mhm.
anigoo mar dhowna dadka u saari doona dareenkeeda iyo Ah.
fafaalihii iyo baryadii ilaahay aad bariday aqbalkeedii Mhm.
makuu muuqdaa wallahi maasha allah aqbalkeedu wuu ii muuqdaa ilaahay baryadeena uma dhisanan dhammaanteed ilaahay wuu aqbalay ee muqdishona waa nabad habeenkii iyo maalintii intaba waa la socdaa way wada ifaysaa inta dhimanna insha allah waxay ku xiran tahay shacabka iyo ummadda soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha iyo kuwa dibadda jeegaba in aan taageerno nabadda jidna aan u dhiso nabadda keena haddii alla yidhaahdo aad baad umahadsantaa lafaloog soo dhaweynaya markale aad noo kaaga mahad celinaya waraysigan adigaa mudan caag sidoo kale waa idin salaamaya dhammaan c o a iyo ummadda soomaalida meel joogtaba aad baad mahadsantaa aad noo salaamaynaa hayla heestaasi nabaday macaaneey ayaan ku soo xirayaa barnaamijka cawayska washington ee caawa intaan mar kale kulmayno nabad iyo daruuro nabadeed